iyo unka un siaad hay-adda qaxootiga muqaabkasla unka in ay ka wada shaqeeyaan si mas-uuliyad ku jirtana arrimaha qaxootiga loogu diyaariyo in sidii somaal dadka waa u baahannahay inala soo noqdaan dalka kusoo noqdaan insha alla dalkoodii waday ka maqnaayeen inay maanta nolol iyo aqoonba ku sadaystaan dalkoodii xaasee ahaatee soo celintooda ma noqonayso mid qoorqabada waxay noqon doontaa mid loo diyaariyo insha allah meeshay kusoo noqon lahaayeen iyo loo gogol xaalo amnigii ay usoo noqon lahaayeen taas waxaan ka wada hadalnay ruuxeeda amniga sidii aan isaga kaashan lahayn hadda meelaha weli ku haray gacanta dadka kan xaljirka ah sidii looga saari lahaa iyo arrimaha xawaaladaha ee ah keentay dhirkii gaaris ka dhacay muwaxil waxaan ka wada hadlay arrimaha xawaaladaha waxaan ku ballannay in arrintaasi la sii daayo waan rajaynaynaa weynka soo socda wixii ka bilowda inay xawaalaadaha la sii daayo adigoo xoogaa arrimo yaryar oo la xiriira sharciyeynta iyo habkay ugu shaqaynayaan iyo halka bangiga dhexe ee dowladda kenya ay u kontrolayso xawaaladaha in laisla qaabeeyo kadibna xawaaladihii la sii daayo si ay ugu shaqeeyaan waan u sheegnay in xawaaladahu ay ummadda soomaalida u yihiin arrin muhiima oo maanta haddii la xiro runtii dad badan oo runtii dowlad loogu soo diro dhaqaalahooda ee meeshaas dhibaato ka soo gaarayso humanitarian dhibaa imaanayo xataa yani saameyn ku yeelan kara amniga marka waynaga ogolaadeen way hadda way ku jiraan kashaqaynteedii waa rajaynaynaa in aydan la furo arrintii qaxootiga ee ahayd saddex bilood lagu cesho ma jilayso insha allah waxaan rajaynaynaa in loo diyaariyo dadkaasi walaalaheenah ee muddo dalkaan ka maqnaa sidii nabadda ugu soo noqon lahaayeen ay usoo noqon lahaayeen dhul iyo dal iyo dad ay runtii ku korsadaan carruurtooda marka runtii guulweyn ayaan ka soo elinayay arrintaas labadaas arrimood arrimaha amniga de arrimaha amniga waa waa socdaan wadahadal baa socda sidii amniga loo xoojin lahaa labada dal sidii laiskaga kaashan lahaa in lagu hortago arrimaha noocaas iyo falkaas lagu dulmayo lagu qumaadayo ummadda soomaaliyeed iyo ummaddaas kaleeto walaalaheen oo dalka daliskaan nahay in aan ka hortagno runtii midna uga soo dajeysano wixii arrimahaas amniga la xiriira gadaal baan insha alla detailska ka sheegi doonaa laakiin waxaan rabaa inaan waxaqiijiyo ummadda soomaaliyeed in qaxootigii aan dhaqso loo soo celinayn laga wada hadlayo arrimahiis dhexgeesoodka ah iyo soomaaliya iyo kenya lagu noqonayo kadibna maaragtay sidii hadba suuragal u noqoto iyo intii goosatay inay si ayaga iskeeda usoo noqoto ee sheekadu noqoto inaysan noqon wax maaragtay dadka xoog loo soo saaro waa mahadsantihiin insha allah waxay kaleeto fartida dowlada soo sheego sideedaba horta waa aad bay noo dhibaysaa ummadda soomaaliyeed oo runtii dowladda ku dhibaataysan waxaan ku dadaalaynaa haddii laa yihahdo sidii la sheegay iyo man waxaan ku dadaalayna markab inaan geyno haddii laa yihahdo uma soomaalida meesha joogta aan wixii soo bixi kara lasoo saaro qolooyinkii maraakiibtii wadahadal baa noo socda waan rajaynayna insha allah inaan kasoo saarno waxaa suud africa ka dhacay wasiirka arrimaadida watuu ka bixiyey arrin maaragtay statement ah runtii waa cambaareynay waana arrin aada u folxun arrintaasna waxaan dowladda suud africa kala hadladnay in runtii ummadda saas la yeelaya hoosteeda lagu yeelaya inay mas-uuliyad ka saaran tahay inay badbaadadooda badbaadiyaan waxaan rajaynayaa in tallaaboweyn la qaadi doono runtii lagu badbaadinayo ummadda soomaaliyeed iyo meeshaas joogta iyo madax kaleeto ay ka shaqaysta dhulkaas arrintaas waa socotaa laakiin mid waa meesha jirta waxaan noqonay dal qof kasta oo annaga maanta dhallinyaro ah oo soo kaca boorsadiisa garabka u saarantay in uu dalkan ka tago taasna waxaa keentay dadka yar ee maanta nagu haya in ay nalka u damiyaan xogaaga yaro iftiinka ashidan marka annaga ahmiyadeena koowaad xukuumad ahaan waxa weye dalkan inaan ka dhigno dal dadku ay ku qancaan inay dalkooda joogaan ay ku imaansadaan ka shaqaystaan nolol ka samaystaan saasaa ahmiyadda koowaad tan labaad iyo tasaxaad waa naga amni noo noqonaysaa hadii laa yidhahdo markaas amniga sika aan u sugno ayaa ummadda soomaaliyeed ku maaragtay yacni dirgdata kuna qanci doontaa inay dalkeeda joogto dadkan u saaray ummadda soomaaliyeed boorsada inay garabka u saaray inay qaxaan gaarsiina guud ahaan waa inaan anagoo dhan isaga ka wada shaqeyna sidaan isaga qaban lahayd haddii shacabka uusan dowladda la shaqayn dowladda keligeeda waxma qaban karto ummadda soomaaliyeed waxaan codsanaynaa in runtii inta yaray harsan inaysan annaga carruurteenna badday ku dhammaatay oo waxaa lagu gumaadaya soo africa wax lagu gumaadaya yeman meel kasta intaasna waxaa gaarsiiyey dad yar oo fikar xagjira wato oo rabo dadka dalkan inay maalin kasta ummad juciya ku tukanaysa salaada iyo masaajidka inay ku gumaadaan taas wax loo dulqaadanaya ma aha ummadda soomaalida annaga waxaan ogaynaa meel ka soo dajeysano inay dowladda la shaqeeyaan dadkaan waa ina annaga iska leh qof banaan inta noga wada loo hagaajinayo male waa in annaga intaan isku tagno annaga aan maaragtay xoog u saarno sidii dalkeenna aan u socoshaneen runtii ilmaheennana aan u u dhaafleen dal ay wax ku qorsadaan caruurna tana ay wax ku bartaan waxaa weeye waxaa weeye waansameynta gobolka dhexe waa socotaa shirka waa tii aadaada ka furmay haddee waan rajaynaynaa haddii la yidhaahdo inuu shirkaasi dhaqsaa usoo goongoobo waxaan hadda ku mashquulsannahay haddii la yidhahdo kii kaleeto in jawhar iyo hilaan iyo arrimahoodii aan galno si dhaqsaa waan rajaynaynaa inaan ku guulaysano iyadana runtii guuliday in shirkaas uu ka furmay aadaado waqtiga ugu qaadatay laakiin waa furmay haddana waan rajaynaynaa insha allah waqti dhow inuu meeshaasi wax ka soo baxaan waa mahadsan